faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam redio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaysta kusoo dhowow qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada amniga maamulka galmudug oo howlgalle ka sameeya magaalada dhuusamareeb ku mamnuucay hubka sharci darrada ee lagu dhex qaata magaaladaasiyo gaadiidka baysalka odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in deegaanada maamulka galmudug ay ka furto maxkamad ka amar qaadata dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo dalka dib ugu soo laabtay kana warbixiyey safaradii ugu maqnaa dalka dibaddiisa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ugu baaqay dadka degan goobaha danta guud inay kaga baxaan inta ka dhima bisha diseembar ee sannadkani al-shabaab oo ka hadlay duqaymo ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose oo dowladda ay guula ka sheegatay faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud oo ka hadlay wadahadallada xisbiyada wadani iyo xukuumadda muuse biixi cabdi maamulka gobolka hiiraan oo sheegay inay wadaan dadaallo ku aadan soo celinta dadkii ka barakacay fatahadda webiga shabeelle suuqyada lagu iibsha qudaarta ee magaalada cadaado oo saameyn weyn ay ku yeelata fatahadda webiga shabeelle uu ka sameeya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qodobada dhanka dibadda saakeed warka ku maqli doontiin waxaa ka mid a qaramada midoobay oo walaac ka muujisay dhibaatada eeraan qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysan doontaa dhegayste warka subax ee raadiyo cadaado ee u diyaar garooba goor dhow faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhda ay ku astaysan tahay labaatanka bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saaki waxaa soo saaray anigoo mahad nuure axmeda faahfaahintiisana la diyaaray ee soo dhowaada dhegaystayaal ciidamada amniga maamulka galmudug ayaa howlgalle ka sameeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay ku mamnuuceen hubka sharci darrada ee lagu dhex qaata magaaladaas iyo gaadiidka baynsalka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaa laga mamnuucay hubka sharci darrada iyo gaadiidka muraayadaha madow ama baysalka uu saaran yahay ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay ka bilaaba howlgallo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda ciidamada ayaana baaritaan ku sameeya dadka iyo gaadiidka inta badan howlgalkan ayaa bacda looga fiiqaya baabuurta bacda madoob ay ku dahaarana muraayadaha gawaarida taliska ciidanka booliska magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalkana lagu sugaya ammaanka magaalada dhuusamareeb ayna iska kaashanaya dhammaan laamaha amniga oo xil iska saaraya amniga dhuusamareeb ee caasimada galmudug howlgalkan ayaa daba socda hadal uu dhowaan sheegay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo socdaal ku mariya deegaanada galmudug oo sheegay in la tayo doono ciidanka booliska ka howlgala deegaanada maamulka galmudug si ay uga qayb qaataan xaqiijinta amniga deegaanada ay ka howlgalaan odayaasha iyo dhallinyarada magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in deegaanada galmudug ay ka furto maxkamad ka amar qaadata dowladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa kulan ku yeesha odayaasha dhaqanka dhallinyarada magaaladaasi saraakiisha amniga dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug kulankan odayaasha dhaqanka dhallinyarada magaalada gaalkacyo ay la qaateen saraakiisha ciidamada amniga dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaa goobjoog ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida odayaasha magaalada gaalkacyo ayaa ka dalbaday saraakiisha ciidamada qalabka sida inay ka howlgeliyaan deegaanada maamulka galmudug maxkamadda ka howlgasha deegaanadani si loo helo cadaalad iyo kala dambayn iyo sinaan ummadda galmudug
dowladnimo oday loo daba fadhiistana waxba ka imaan mahayaan dowladnimo oday maskiina nabadaba kaala qabiilkaagii la hadal dowladnimo aan lagu helin idinku waa ogtihin waxaasaa meeshan ka jiro aan ku celcelinaynay waa idinku sinnay maanta waa u joogtaan talaan rabnaa inaad deegaanka uga tagtaan gaalkacyo maxkamad bay u baahan tahay taliye waa maqlaysaa waa ku faraynaa meeshaan dadka waa layska laayaa maxkamad dadka disha un baahannahay dowladda waa naga gaadhsiinaysaa dad baa dadka ayaga intay iska laayaan guryahoodii jooga marka arrintaas waxaan codsanaynaa dowladdu inay wax ka qabato ayadaa dowlad noo ah in maxkamaddii dadka kala xukumi lahayd aan helno
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa si isku mida u sheegay inay wadaan dadaaladaasi islamarkaana ay fuli doonaan dalabka odayaasha olana noqon doonaan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya aada u danaynayo oo ilaa iyo maraan dhowr maraan iskala hadalna inaan madaxda qaranka kala hadalno arrintaasi sidii loogu heli lahay maxkamad fadhido halkan sida loogu helo hirshabeelle iyo ay u jirtaba arrintaas waa ka fikiraynaa waana ku talagalsannahay inaan samayno maantanka annagana nasiib darrada annaga i haysato waxaaba ka mida haddii la arka waxaa waxay leeyihiin dhallinyarada si sheegayso kale qof in la xukumaa waay war aniga malakamud ma lagu xasuusto aniga dhibaata ku tarintaas aragtidayda waxaa laga dhigay inaan mataqaanaa aan dhibaato ahay laakiin haddaan imaanay waxaa nooga barateen qaybteeda cadaaladda ahay waa samaynaynaa waa fulinayna inta aan joogno go'aano cadaaladda waafaqsan iyo go'aano maxaa la yidhahdaa dad ama gobolka dhibaato ku haya ama dadka dhibaato ku haya yaan maxaa la yidhahdaa aan ka soo saaraynaa inta aan joogno halkan waxaana soo saari doonaa maxkamadihii dhallinyarada aadaan u bogaadinaya waxaan jecelahay inay kasoo qayb galaan cadaaladda dilaro ra-iisul wasaaraha ma la helayo meel uu saddex bilood fadhiyo oo hadda ma umaleyn inay jirto gudoomiyihii maxkamaddaanii jooga oo raba wixii halkan dhibaatooyin ah inuu maaragtay ka shaqeeyo annaga baanu joogna rabna inaan amniga ka shaqayno ciidankii qalabkiisoo dhan baa jooga marka waxaan isleeyahay waxaan kuguma dhimana cadaalad fiican baad haysataan laakiin qaybtiinna hayn ku filnaato aad iyo aad baan maaragtay inkuu mahad celinaa guddoomiye soo dhowow magaaladan iyo waddankan galmudug weliba qaybtan aad joogtid mudug aad bay waxay ugu baahan tahay in sida odayaasha iyo dhallinyarada codsadeen lala shaqeeyo maxkamaddii la keeno
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safarar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo safar shaqo dalka uga maqnaa ayaa dib ugu soo laabtay xalay garoonka diyaaradaha hadancadda ee magaalada muqdisho waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo isugu jira golihiisa wasiirada xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale kadib safarro shaqo uu ku soo maray dalalka faransa beljim qatar waxa uu kula kulmay deeqbixiyaal caalamiya madaxda dalalkaasi uuna kala hadlay sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dib u soo kabashada ay waddo hadda si loo gaaro horumar iyo nabad iyo xasilooni ka dhacda soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay madaxdii kala duwaneed uu kula kulmay dalalkaasi uu kala hadlay kulamo wax ku ool ah iyo sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyo badan oo ka mid tahay amniga tayeynta ciidamada iyo sarawqaadida dhaqaalaha dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay dadka degan goobaha deynta guud inay kaga baxaan inta ka dhamman bishan diseembar ee sanadkani gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finad ayaa amar ku bixeeyey inta ka dhamman bishan diseembar ee sanadkani in looga baxo dhulka kooxaha ciyaaraha ee minashiibiyada shalay ayuu booqday garoonka minashiibiyada ee magaalada muqdisho halkaas oo ay deegaan ahaan u degan yihiin dad shacaba islamarkaana miciin biday waxa uu sheegay in amarnamo la ogolaan doonin in dhulka danta guuda si bilaasha loo deganaado gudoomiye cumar filish ayaa sheegay inuu amarkii uu bixiyey oo ku ega inta ka dhammaan bisha diseembar ee sanadkani ciddi aan uga bixin dhulkaasi in maxkamadda ay la tiigsan doonaan yacni meelo dad u dhisan oo kooxdu ay lahayd oo uu ka mid yahay garoonkii basketboolka waa la ii sheegay waxaa kaloo la ii sheegay baarkii minishibi miya Ah, ayaa la ii sheegay meelahaas waxaan u qabanaynaa dadka degan annagoo uga mahad celinay inay nagama haysane way way noo haayeene maanta maadaama aan nimid oo aan soo kabanay eh, inay eh, nagu soo wareeji doonaan ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo eh, ilaa bisha hadda dhalanaysa disembar kowdeeda marka eh, kulay meediyaha ayay keli doonaan akhbaarta ma rabno inaan waxayna isku qabqabsanee mar haddayan milkiyad nala sheeganayn inayan nagu daahin waa rajaynaynaa waxaa kaloo rajaynaynaa inaysan naga haysan ay noo haayeen biidn illahi alkariim Eh, dhallinyarada eh, in garoonkii eh, kooxda muqdisho ay dib u soo noqoto oo gacanta kooxda ay ku soo noqoto dhallinyarada ka shaqeeyey maamulka ligii kama shaqeyn waa garan karnaa faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod ayaa ka hadlay wadahadalada xisbiga wadani iyo xukuumadda muuse biixi cabdi guddiga xalinta khilaafaadka xisbiga wadani iyo xukuumadda hogaamiye muuse biixi cabdi ee maamulka somalilan ayaa kulan la qaatay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo wadani iyo ucid guddiga ayaa kala hadlay sidii loo xali lahaa khilaafka ka dhex taagana xukuumadda uu garwadeynta ka yahay muuse biixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee ka jira somalilan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay inay tahay xaaladda hadda mid degan islamarkaana xukuumadda looga baahan yahay inay u turto shacabkeeda si loo helo xasilooni ka jirta deegaanada maamulka somalilan
horta waa ta hore idiin sheegay qadiyadan komishanka ka taagan arrin khusaysan maaha labada xusbe ee macaaradka ah waa arrin qaran waa arrin qaran oo u baahan in qarankao dhan arko oo daafacaan sharciga sharciba horta meeshaan aan anagu aanu daafacaynaa marka waa tan si fiican ugu so- noo socotay wakii shaydaanku inaga soo dhex galay shalayto shaydaankii hortaan naarina subxaana watacaala shaydaankii waanu tagnay me- shalayto waxaanu tagnay anagii odayaasha anigu cumaamaddii hadda waxaanu qaadanay magaalan si odaynimada si xusbiga halkaan ayaana dhignay ee wasiirka daakhiye waa u tagnay anagii odayaasha madaxweynayaashii hore iyo een, een, qolada ka socota akademiyadda boorka akademiyadda iyo akademiyaddaba maanta waa agso maca waa nugu jiraan civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu qolada wadanina ka ka raaridno inay joojiyaan eh, mudaharaadka inshaan mudaharada maahe dee isku soo baxa oo sharcigu siinayo haddaa la qoonsaday xafiisyada isku kaale dowladda ay soo dejiso ciddii xidha ee ee ka tirsanaa ee, lab- ee, xusbiga marka wadani waan ka helay tobankii saaka waan la ballanay madashiinoo aad ay u mahadsantahoy way way ergeyguna ku yimaadeen way naga ogolaan ergadii haddana waxaan ku socnaa wasiirkii arrimaha dibadda ee gudaha isna insha allahu naga ogolaan doona dee ergada madaxweynaha jin iyo jan waan isku tegi doonaa insha allahu tacala isaga inse wan inse wan jin waan isku teginaa insha allahu tacala inaanu ergahaan ugu tagnay xusbiga inuu arrintan raaligan uu sameeyey inaan dib noogu dhiga marka dee waxa socota dialogii iyo diblomasigi baa socota aynu markaa hadhowtana dee aynu tala midaysan yeelano in wax weyna wada khusaysaaye jini waan isaga iskugu tegin ku idhi waxaan waxaan adeegsanaa insha allahu tacaala burhaantaan ku celina insha allah sida horta waa sharciga dee sharcigaa sheegaya sharcigu maraya sharcigaa sheegaya Ee, way maanta noo yeedheen ee, guurtidu waxaan dib noogu dhiga oda imika jawi kordhis maadaama jiro dabku wax kusoo waa sii kulaansa arrintu marka insha allah markaan arrintan dhammayno ayaana guurtina insha allahu tacaala ayaa wixii tala aanu hayno ayaana siinna marka waxa weeye dadkeen waxaa nabad ku seexda burca way wanaagsan tahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin boorna way fiican tahay berber way fiican tahay hargeysna waa tii amarkiiba la siiyey ee ilaahay wada joojiyey marka arrimuhu waxay ku soo noqonayaan sida wanaagsaneed iyo nabadeedeed nabaddeena aanu ilaashanaynaa midnabadeena aanu ilaashanaynaa wixii ayna khuseynaa inagoo wada jirna oo reer soomaaliya wada jirta in waxaas- si ay noo ahaan sacaadadu
markana hiiraan maamulka gobolka hiiraan ee hiirshabeelle ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu soo celinaya dadka ka barakaca fatahaada webiga shabeelle bashiir cabdulle cismaan ayaa warkan beledweyne uga soo diray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan ay wadaan qorshe dib loogu soo celinayo magaalada beledweyne dadka ka barakacay fatahaada webiga shabeelle
alxamdulilah xali runtii munaasabad ballaaranaa ka dhacday xali xarunta gobolka oo casho sharaf uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdiwaare dr maxamed cabdiwaare uu sameeyey casho sharaftaasoo loo sameeyey culammadii waaweyneed ilaha weyne sida sheekh umul oo markaas yani iyo wafdi hogaaminaa culamo ah oo loo yimideen oo dumar yimideen iyo haddii ilaahay garaale noqdo wafdi uu hogaaminaa wasiir dowlaha madaxtooyada ee puntland dowladda puntland oo ayagana na soo gaarin oo ayagana deeq badan oo runtii aad iyo aad yacni magarti noo keeneen iyo walaalaha yacni magarti gelinka shanaad oo ayagana noo joogeen soomaalida etoobiya degta oo ayagana noo joogeen oo gargaar caafimaad noo keeneen kulankaas waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka xibnaha baarlamaanka heer federaal xibnaha baarlamaanka heer dowlad dowlad hirshabelle iyo wasiirada runtii kulan wuxuu ahaa casho sharaf ah oo aad u wanaagsan oo runtii dadka isugu soo dhaweynaya sidoo kale waxa uu sheegay in aysan jirin wax isdabamarin ah oo lagu sameeyey gargaarkii la soo gaarsiiyey magaalada beledweyne lagana la gudoomaayo deeqii ay noo keeneen aad iyo aad aan anigoo ka fariisana fursadaa isiiseen aan aad ugu mahad celinayaa marka gargaarkii aad iyo caadi u socdaa sanadkan musuq maasuq ma jiro sanadkan dhibaata ma jirto sanadkan hawsha waa degan tahay walow baahidii wixii nalo keenay waxa kale ay baahidii dar ay badan tahay oo dadkii qaar aysan waxba gaarin laakiin inta badan haddana waa la dadaalay haddana tuulooyinkii hadda waan ku soconaa oo magaalada ayaan taana wax la siinaya ceeldaal ayaan taana wax la siinaya haddana tuulooyinkin wax la geeyaa la rabaa hawshaasaa socoto marka insha allah haddii alxamdulilah hawsha waa noo fiican tahay madaxda heer federaal ee noola jirto oo mahad celinaynaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u warayaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiya ku-xigeenka waa u mahad celinaynaa xibnaha wasiirada hirshabeelle iyo xildhibaanada noo soo gudbay noo soo noo soo gurmaday ayagana waa u mahad celinaynaa dhammaan inta soomaali ah oo runtii noo soo gurmatay iyo intii yani magaratay soomaali weyn ah intii kaloo yani magaratay dowladaha kaloo qatar iyo turkiga iyo kulli noo soo gudbiyeen noo soo gurmaday ayagana waa mahad celinaya insha allah haddii ilaa yidhaahdo marka haddee arrinkeeda waxaa kusoo koobaa ma hawshu waa degan tahay mara dhow mara dhow mara dhow waxaan ku dhawaaqaynaa in dadkii ay soo noqdaan oo dadkaan soo celino iskoolaadka qaarkood waa furmeen la furo la dhammaystiro jaamacadii iyo waxbarashadii bilaabato adeegii bulshada soo noqdo annagana haddaan maamulnahay waxaan ku dadaalayna haddii ilaa yidhaahdo qorsho cad inaan la nimaano oo la taabo karo oo ah sidii fatahaadaan looga hortegi lahay qorsheed waa soo saaraynaa ujeeradii wixii waa diyaarinaynaa qarashka ku gelay waa diyaarinaynaa haddii ilaa yidhaahdo iyo sidii elaboorka wasqalif loo dhisi lahay markaasna waxaan la kaasho doonaa bacdallahi subxana watacaala annagoo isku tashano oo waxay na soo gala nidaamsana habaysana maaliyadda nidaamsana iyo dowladda dhexe iyo wixii kaloo walaalo wax noo tari karo ayaan kaasho doonaa si marka aan uga baxno
suuqyada lagu iibsha khudaarta ee magaalada acdaado waxaa saameyn weyn ku yeelata fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeya magaalada beledweyn warbixinta warkan waxaa noo diyaariyay xasan axmed maxamed khasaaro tani wixii ka dambeeyey fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaa sare ka xoogan oo ku yimi qiimaha lagu iibsado khudaarta noocyada kala duwaneed ee suuqyada khudaarta cadaado maadaama inta badan ganacsatada khudaarta uga imaan jirtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle suuqada lagu iibsada khudaarta ee magaalada cadaado ayaa waxaa ka jira khudaar la-aan sababtay in sarakac uu ku yimaado qiimaha lagu iibsada khudaarta suuqyada cadaado dadka ka ganacsada khudaarta iyo kuwa ka iibsada ayaa sheegay inay saameyn fatahaadda webiga shabeelle oo ka sameeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ganacsatada khudaarta suuqyada cadaado oo la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin kala socod ku aadan iibsashada khudaarta sababta ayaana ku sheegeen inay tahay sarakac ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada magaalada cadaado ganacsatada iibisa khudaarta ayaa sheegay in khudaarta hadda uga timaada meelo aada u fafog ayna sababtay sarakaca khudaarta qaar ka mida dadka ka ganacsada khudaartaasi ayaa sharaxaya sarakaxa ku yimid khudaarta laga iibsado suuqyada khudaarta ee magaalada cadaado jooga deegaanka cadaado ka mid ah ganacsatada khudaarta degmada cadaado haddii aan ka hadlo saameynta eena saameysay fatahaadda webiga beledweyne waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo aan la soo koobi karin waxyaalahaasna oo ah khudaartii oo yaraatay sidoo kale khudaartii oo qaali noqotay intii beeraha qaar laga helay wax badan wax badan wax badanaa u dhexeeya maxaa yeelay qudaarta gebigeedba lama helo haddii la helana waxaa laga helaa meelo dhaadheer fogfog oo dhowr baawur ee lagu kala bedelo saameyn aad iyo aad u xoog badan bay noogu yeelatay annaga hadda qudaarta balweyna nalooga imaan jirtay sidii balweyne fatahaad uga dhacdaan wax qudaaraba ma baana helinba soomaa midda isku kordhin male hadda barbaro kabsarta oo kale meesha nus doolar ay ka ahayd hadda shan doolar waa waxay nooga timaadaa waqooyigay nooga timaadaa oo xaggan gaalkacyo dhinacaa nooga timaadaa barbaroonigu sidoo kale laba doolar beesha afar fulis ka ah laba doolar waa yaanyadii labaatan doolar toban iyo sideed doolar meeshay ka ahayd shan doolar iyo afar doolar wax hadda soo doontaa maba jiraan soomaha suuq la-aan gab ayba noqoto wax hadda wax kuweydiinaayo maba arkaysid jirta ha yaanyada markii hore waxaan ku heli jirnay sagaal sideed tiningi hadeerna shan iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban waxay ku fiican se fadhigeed ku imaanaysaa macal qarash isku qaadanaysa halkaa markii timaadana wada baaba oo kala bara baxaaya ma iskeenaysa marka qarashkeedii waxaa ka mid a qaran male een, sida kabsartii oo kale male oo ca- aad loo isticmaali jiray cuntada lagu dhisa jiray een, qudaar badanaa ka maqan markii intii kale aan macnaha aan damcno inaan ka ganacsanno aan dadkii aan u dirsan jirin aan u dirsanana waa nala ku qaaliyey xeeb bararka aadaah nala kacay magaaladu sidaasay qudaar la-aan ku tahay wax yaroo maaragta qofkii dirsan karaa dirsanaa qofkii tabaryarowgu ma dirsan karo aad ayuu u mahadsan yahay xasan axmed maxamed khasaare dhegaystay warkii subax ee raadiyo cadaada intaas ayaana saaki ku soo gebagabanaynaa warka anigoo maal nuure axmed ayaan la socodsiinaya tan iyo intaan warkan midkiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo